إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka alfurqaan kuwooda ugu door karoonna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerara ku qaaday ciidamada xabashida etoobiya ee haysta qaybo ka mid ah magaalooyinka baay iyo gedo ee soomaaliya ganacsada hor leh oo soomaali ah ayaa lagu dilay koonfur afrika iyadoona ay kordhayaan dilalka ganacsatada soomaalida ah ee lagu geysanayo waddankaas bulshada magaalada beledweyne ayaa sheegay inay dhib badan ku qabaan dadka itoobiyaanka oo muddooyinkii dambe magaaladaas ku soo badanayey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud ayaa qiray in dowladdiisu tahay mid nugul oo daciif ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk uu fashilmay waxayna ugu baaqeen inuu iska casilo xilka uu hayo qodobka warkeena dibadda madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa maanta taageerayaashiisa la hadlay isagoo ay baqdin badan ka muuqato آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerara ku qaaday ciidamada xabashida etoobiya ee haysta qaybo ka mid ah magaalooyinka baay iyo gedo ee soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weerare iyo dagaalo toos ah ku qaadeen ciidamada etoobiya ee saldhigyada ku leh qaybo ka mid ah gobolada baay iyo gedo ciidamada etoobiya ee saldhigga ku leh qansax dheere oo ka tirsan gobolka baay ayaa la kulmay weerar xooggan oo in muddo ah socday dhinacyada ayaana isdhaafsaday hub culus weerar midkaas la mid ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada etoobiya ee magaalada baardheere ee gobolka gedo lamana oga khasaaraha rasmiga ah waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen xarunta w f b da ee magaalada garbaharey halkaas oo fariisin u ahayd ciidamada dowladda federaalka lamana oga waxyeelada rasmiga ah ee ka dhalatay inta badan saldhigyada ciidamada shisheeye ee ay ciidamada etoobiya qayb ka yihiin kuna yaala gobolada soomaaliya ayaa la kulma weerara xoogan oo uga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soomaaliya ayaa wajahaysa duulaan militari oo shisheeye oo ay iska kaashanayaan dowladaha afrika iyo reer yurub waxaana duulaankaasi wajahaya shacab soomaaliyeed oo ay horboodayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ganacsada hor leh oo soomaali ah ayaa lagu dilay koonfur afrika iyadoona ay korortay dilalka ganacsatada soomaalida ah loogu geysanayo waddankaas cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya waxaa dalka koonfur afrika lagu aasay muwaadin soomaali ah oo dhowaan ay koox burcad koonfur afrikaan ah ku dileen gudaha waddankaas qaar ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee dalka koonfur afrika ayaa kasoo qayb galay aaska guuleed oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo lagu dhex dilay meherad ganacsi oo ku taala koonfur afrika mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa soomaalida ku dhaqan koonfur afrika ayaa sheegay in milkiilaha dukaanka lagu dilay guuleed uu qudhiisa dhowr mar ka badbaaday iskuday dil waxaa kale oo uu sheegay in soomaalida ku nool koonfur afrika ay la kulmaan dhibaato joogto ah oo isugu jirta dil dhac iyo xadgudubyo kale halkan aan taagannahay maanta waxaan u aasnay walaalkeenna oo ay cadow gacantiisa ku baxay oo dukaan u ka shaqaynaya lagu dhex dilay ummadda soomaaliyeed runtii dhibaatooyin waaweyn baa haysto taasoo ay ugu horrayso in dil joogta ay la kulmaan waxaa u dheer dhac hantidoodii la gurto iyo jirdil iyo maaragtay xuquuq aysan ku haysanin dalkan badankooda weliba qaarka aan sharciyada lahayn runtii wiilkaa la dilay dukaanka waxaa iska walaal kale soomaaliyeed ka shaqaynayay asaga hortiisa laba jeer ninka dukaankan ala dhaawacay mar sagaal xabadaan ku dhuftay ilaa meyrabeen ilaahay subxaana watacaala ku duciyey markii labaadna dhowr xabay ku dhuftay waxaad arkaysaa gobolahan iga dambeeya ummad soomaaliyeed iyo dadka muslimina ku aasan dadka ku aasan boqolkiiba sagaashan waa soomaali waa boqolkiiba toddobaatan iyo shan boqolkiiba toddobaatan iyo shantaas shan ka mid ah xabadaas ugu soo jeeda dad meeshan u soo shaqo tegay oo inay adduunyo ka samaystaan ee waalid iyo ehel iyo dadka anfacaan rabay ayaa lagu dilay oo halkaa lagu aasay maanta waa ugu dambaysay walaalkeenna guuleed oo halkaa aan ku aasnay oo dhowr xaba madaxa looga dhuftay oo maskaxdiisa dhulku soo daadatay oo maaragtay dadkii o dhan la wada murugoonayaan dukaankii uu joogayna la gurtay oo la dhacay dad kalena oo meesha joogayna lagu jir dilay dad kale oo afrikaan ah islamarkaana jooga koonfur afrika ayuu tilmaamay inay ku biireen beegsiga dadka soomaalida ah ee ku dhaqan koonfur afrika isagoo ku baaqay inay u midoobaan burcaddaas ayna ka hortagaan waxaa leeyahy ummadda soomaaliyeed waxaa haysta dhibaatooyin badan waxay u baahan tahay runtii ummadda soomaaliyeed tala intan ka weyn waayo ummadda soomaaliyeed waa loo soo dhigtay tuugadii dhici jirtay ee madowga ahayd oo soo afrikaanka ahayd waxaa wehelay dad kale oo east africa nagala yimid oo tuugadaas intay dhaqaale siiya ku qaraabanayo oo annaga ma aragtay dhibaatooyin noogu geysto runtii waxay u baahan tahay maskax badan iyo fadhi iyo tala iyo istaraatiijiyad iyo midnimo soomaaliyeed dadka soomaaliyeed isu imaado mid noqdo walaalo noqdo gacanta isqabsada oo u midooga cadowyadaa iyo caqabaadka ka hor imanayo inay ka hortagaan midnimada waa lagu gaari karaa waxaasoo kale iyo dadku gacmaha isqabsada ma ahan markii ugu horeysay oo dilcaynkan ah uu ka dhaco gudaha dalka koonfur afrika kaasoo loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas iyadoo aan waxba laga qaban burcadii dilka geysatay bulshada magaalada beledweyne ayaa sheegay inay dhib badan ku qabaan dadka itoobiyaanka ah oo muddooyinkii dambe magaaladaasi kusoo badanayay cali aadan ayaa faahfaahinaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dagaal sokeeye ka qarxay gobolka tigree ee u dhexeeyey ciidamada xukuumadda xabashada itoobiya iyo jubhadda tigree waxaa dalkaasi isaga barakacay malaayiin ruux oo itoobiyaan ah badi dadka itoobiyaanka ah ee kasoo qaxay dalkaas waxay soo gaareen qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya hab ugu badnaadaanee kuwa ku yaala waqooyiga iyo bariga soomaaliya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo waranayaa inay kusoo badanayaan dadka itoobiyaanka ah ee ka yimid gudaha itoobiya waxaana qaarkood iyaga oo lugeynaya ay kasoo gudbayaan xuduud beenaadka itoobiya uu la leeyahay gobolka hiiraan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne oo ka hadlay xabashada kusoo qaxay magaalada ayaa sheegay in dadka itoobiyaanka ah ee dalkooda kasoo hayaamay ay saameyn ku yeesheen magaalada qaarkoodna waxayba sheegeen inay ciidan yihiin kuwaas oo ciidan ah oo sirdoon ahaan loogu soo diray magaaladan dadluhu hadduu jiro itoobiyaanka qabsanoo tartiibtartiibu subxii la arko cadhamaydka ka degaa xataa qaara lug ku soo galowhayo feerfeer xaggii lug ku soo galowhayo itoobiyaan korkooda waaba cadyahaybo soomaalidan aabaraaru ku jirin maahane itoobiyaanka magaalada lagu soo deey oo warqadaha la wada boodaa wada tugsanah kulligood inay surdoon yihiin wax moog ma laha dadku ciidan markii la yidhaha waxay fiiriyaan dadka kuwa tuutaysanay fiiriyaan laakiin ciidamo kaleoo fara badanaa jiro dharcade oo ayo nuucla marka anigu waxaan aaminsanahay dadkan hadda magaalada soo galay itoobiyaanka farada badan inay yihiin ciidan haddaad sii fiiriso waxaa arkaysaa naago oo itoobiyaan oo xijaaban laakiin markaad sii fiirisid halkaas garka hoostooda gebigood calaamadda kiristaanka ugu wataal tan ayaa ku soo aadaysa iyada oo dhowaan magaalada hargeysa ay dibadbax ka dhigeen dad badan oo itoobiyaan ah kuwaas oo ka cabanayay dadka soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada hargeysa qaybo badan oo ka mid ah gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa degan dad badan oo itoobiyaan ah kuwaas oo siyaabooyin kala duwan ugu milmay dadka soomaalida ah madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa qiray in dowladdiisu tahay mid nugul oo daciif ah sida warkaasi uu ku faahfaahinayo muxsin hadallada quusta ah iyo kuwa uu ku qiraya xaqiiqada dagaalka iyo jabka ay wajahaysa dowladdiisa kadib laba sano ee uu jeediye madaxweynaha dowladda federaalka ee xasan sheekh maxamuud ayaanan ahayn wax cusub ama arrin ugub ah madalle kala duwan warbaahinno kala cayn ah iyo mawaaqic internetka ka howlgalo ayuu had iyo jeer ninka seetaha u haya dowladda federaalka lasoo hor istaagaa tasriixaad kala duwan oo iskugu jiro kuwa uu ku qiraya jabka maalin weliba gaaraya ciidankiisa iyo kuwo kale oo catow iyo calaancal ah islamarkaana uu ku beerlaxowsanaya dadka taageersan siyaasaddiisa dhowaan hadal uu jeediyey xasan sheekh maxamuud ayuu kaga hadlay arrimo kala duwan hadalka madaxweynaha ayaana intiisa badan u muuqday mid uu ku calaancalaayay qayb waliba oo hadalkiisa ka mid ahna waxa ay weedaarsan tahay qaybtii ka horreysay amaba ka dambayso waxyaabaha uu sheegay xasan sheekh waxaa ka mid ah in dowladdiisa ay tahay dowlad taag daran oo nugul oo shacabkii ku hoos noolaa ay gaajaysan yihiin xilli dalkeenna soomaaliya uu yahay mid nimcooyin alleh iyo barwaaqo dhuleed ay ceegaagto adduunyada meel muhiim oo dunidu dhan ay jeceshahayna ilaahay waa nagu abuuray oo waana dejiyey khayraadka ummadaha adduunka in badanoo ka mid a aanay haysaninna ilaahay waa na siiyey laakiin haddana waa ku dhex gaajaysannahay dalkaas sidaas qaniga u ah yaan ku dhex gaajaysannahay waxaan ugu dhex gaajaysannahayna waxay tahay dowlad la-aan ama dowlad nugul oo dowlad nugul ah sidoo kale xasan sheekh ayaa dhaliilay mucaaradka dowladdiisa waxa uuna tibaaxay in mucaaradka ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladdiisa kuwaasi oo aanan rabin inay horey u dhaqaaqaan maanta waxaan ku sugannahay dadkeenna qaarkiis inay ka cabsadaan oo ay jeclaadaan meeshii aan joogno inaan sii joogno oo aanan ka bixin muxuu ahay wixii aan ku jirnay iyo duruufihii aan ku sugnay cabsidaas marka waxay keentay waxaad arkaysaan oo qaylo ah oo yeeraya hadday tahay maxaanku irahday social media hadday tahay idaacadaha hadday tahay muxuu ahay meelaha ma aha dad caadi ah dad mas-uuliyiina mas-uuliyad sheegana waxaa nasiib daraa dad soomaaliyeed oo diasporada qaarkood kusoo noolaaday maanta inay jidka u taagan yihiin qaarkood ay leeyihiin jooga jooga suga suga suga meesha hala iswarsada bal noo kaadiya hala jooga hala jooga hala jooga si kastaba ha ahaatee kuma aha ceeb madaxda majaraha u haya dowladda federaalka jeedinta hadallada quusta u muuqda ee ceenkan oo kale ah amaba wax cusub balse waa caadadooda oo tan iyo bilowashadii dagaalka ee uu xasan sheekh kusoo qaaday wilaayaadka waxaa jirtay qayladhaan ka imaanaysay madax iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo mar weliba ka hadlayay xaqiiqada dagaalka iyo sida looga itaalroon yahay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk uu fashilmay waxayna ugu baaqeen inuu iska casilo xilka uu hayo tafaasiil ku aadan warkaasi cabdiraxmaan beder kiidsani ayaa soo gudbinaya xildhibaan cabdimaalig cabdulaahi oo ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk ayaa xilli uu shalay la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in dowladda federaalka horinayso dagaal beeleedyada ka holcaya meelo badan oo ka mid ah dalka qabaa'ilka ay diriirtu ka dhexeysa ee ku sugan gobolada dhexe ayaa waxay ku dagaalamayaan hubka dowladda federaalka sida uu sheegay xildhibaankan ka tirsan dowladda federaalka waxa uu sidoo kale warbaahinta ka hor sheegay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo asxaabtiisa ay dalka ku wadaan meel xun waxuuna intaa ku daray in dhammaan meelaha ay ka arrimiyaan maamulada shisheeyaha taabacsan ay qabaa'ilka isku hor fadhiyaan tiimka hadda dalka ka taliyo waxay mar walba ku handadi jireen xukuumaddii dowladdii hore in loo noqonayo sagaashan iyo kowdii oo ah xilli mugdiya oo dalkan soomaaliyeed uu galay dagaal sokeeye maanta waxaan markhaati ka nahay from somalilan to jubbaland inay dagaal beeleedii ay ka socdaan beelihii soomaaliyeed ay subaynayaan oo haddadaana idin hadlaayo calaag iyo iji oo ay isku hor fadhiyaan laba beelood oo soomaaliyeed sida xogta aan ku helayane hubkii dowladda laysu isticmaalayo oo halkaasi uu dagaal ka taagan yahay dhanka kale xildhibaan lagu magacaabay yuusuf gamaadiid ayaa isaguna carabka ku dhuftay in xasan sheekh uu yahay nin da ah islamarkaana fashilmay wuxuuna ugu baaqay inuu iscasilo xilkan uu ka dego madaxweyne xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan oday da' baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg intaasaannu leennahay qabyaaladdu maanta waxay maraysaa heer bilowgii sagaashameeyadii in dadku ay jufujufo isu hobayaan xabadduna jufujufo ay difaac isugu jiraan waxaan ka aamusi karnaa ma ahan madaxweyne waad ku fashilanta hoggaanka dalka noqon madaxweynihii koowaad ee afrikaan ah ku fashilmay hogaanka dalka iscasile noqo intaas leega intaas bas ka dhigo waxaa in badan oo ka mid ah goobaha ay joogaan maamulada dalka ka dhisan ku diriraya qabeelo soomaaliyeed waxayna xoguhu sheegaya inay dowladda federaalk isku jeedisay beelaha wada diriraya iyadoo ay sidoo kale askar ka tirsan maamulada iyo dowladda federaalka ay dagaaladu ka mid yihiin warkan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan ugu dambayntii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa maanta taageerayaashiisa la hadlay isagoo ay baqdin badan ka muuqato trump ayaa khudbad uu ugu jeediyey taageerayaashiisa fagaaro ku yaala gobolka michigan xil uu dhowaan ka badbaaday fal iskuday dil ah oo la doonayay in lagu qarjiyo wuxuu usoo bandhigay taageerayaashiisa ballanqaadkii ugu dambeeyey oo la xiriira inuu si adag u joojin doono soo galootiga sharci darada ah oo uu ku tilmaamay ku burburinaya maraykanka trump ayaana horey shaqadiisa u horeysa haddii nofembar la doortay ku sheegay inay noqon doonto joojinta dadka soo galootiga ah dad badan oo soomaali ah ayuu xilligiisii kasoo tarxiilay waddanka maraykanka waana ninka ku dhiiriday inuu aqoonsi buuxda siiyo yuhuudda una sharciyeeyey dhulka barakaysan ee qudus guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa